bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala الإmam أbu عiisa التirmidiy raximh اllah taعalى bsmi اllahi الرحmn الرaحيm abwab اlfitn عn rasuuli اllahi slى اllah عlyh وآlih وslm abwaabtii ku saabsanayd fitanka ee nebiga salى اllahu عalيyh wali waslm laga warinayey alfitanu waa jamcu fitnatin wa asluha aliktibaaru walibtilaa asalkeedu waxaa la yidhaahdaa fitnada alikhtibaaru walibtilaa imtixaanid qofka in la imtixaano la jaribo asalkana waxaa laga keenay dahabka marka la rabo in la oga la dhalaaliyo marka saafigiisa inuu soo haro wixii qashina uu ka baxo la rabo ama birta dab ayaa la geliyaa waa lagu kala dhalaaliyaa waana lagu kala soocaa ayb fitnada marka xagga alla subxaanahu watacaala dee dadka waa imtixaanaa oo isaga xaggiisa marka waxay ka tahay marka sharka ma ahano ficilka alle marka ay tahay ama marka ay abuurista alla uu abuuraya iyo ay tahay xikmad baa ka dambayso ayb laakiin basharka iyo bani aadamka dhinacooda de fitnada waa laga reebay inay markaa yacni ka fogaadaan ana la amray inta badanna waxaa lagu idlaaqaa marka qofka xaqa iyo baatilka intuu iskaga dhex yaaco ee shubha darteed ama shahwo darteed intay iskaga dhex yaacaan markaasi uu sababsada marka arrintaas oo arrintaana marka uu ka dhasho taqaatul iyo dagaal muslimka dhexdiisa dhex maro sida badanna axaadiidtan macaanidaasay ka warantaa kana hadashaa mararka qaarna alfitna waxaa la yidhaahdaa alkufru waalishraak iyadana waa la yidhaahdaa alla waa ka dhahaya waalfitnatu ashaddu min alqatli fitnadaana marka waxaa loo jeedaa kufriga ama qofka in diintiisa laga fidneeyo la gaalaysiiyaba ayb mararka qaarna fitnada alcadaab ayaa lagu magacaabayo ilaahay waa ka dhahaya duuquu fitnatakum hada aladii kuntum bihi tastacjiluun duuquu fitnatakum cadaabkiina dhadhamiya wey fitnada hunaa marka bimacna alcadaab weeyaan macaanidaa faraha badan bay leedahay marka abwaabtani waxay tahay qofkuun inuu ka fogaado ayb oo isagu markaa uunan doondoonanin asalkana labadaas ayaa keeno shubho ama shahwa ayaa keenayso kutubta xadiidkana waa ku wada jiraan oo baabkan marka qaarna kitaab ahaanay u baabeeyaan qaarna marka waxaa laga yaabaa marka inay meelo kale ku dhex sheegaan inta badan laakiin kitaabu lfitan ama abwaabu lfitan ayay baabeeyaan qaala alimaamu abuu ciisa baabu maa jaa laa yaxilu damu mri'in muslimi ila biixdaa halaath wuxuu ku yimid xalaal ma aha qof muslima dhiiggiis ilaa saddex xaaladood maahane ayb marka taqaatulkii iyuba ka bilaabay iyo muslimka dhexdiisa iyo isdilka muslimiinta dhexdiisu isdilayaan macnaheedu marka waxay tahay way kala saaran tahay jihaadka iyo fitnada iyo qofka inuu naftiisa qof muslima ka difaacdo oo dafcu saa'il saddex baab oo kala duwan wa mar baa qof muslima adiga kusoo weerarayaa waxaaguu rabaa inuu dhaco ama inuu adiga ku dilow rabaa dafcu saa'ilaa la yidhaahdaa man qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid mararka qaarna muslimiinta iyo gaaladii baa dagaalamayo liiclaa'i kelimat illaahi u dagaalamayo kaasna marka waxaa lagu magacaabaa marka jihaad marar kalena waxaa weeyaan qofkii naftiisiina ma difaacayo gaalna lama dagaalamayo waxa uu dilaayo muslimiin ay noqonayaan markaasi ama shahwa ku xambaarayso ama shubha ku xambaarayso labadaas cudur unbaa ku xambaari kara waa in marka saddexdaas way kala soocan yihiin sharcigu waa kala soocay sida ay culimmada qaar ay yidhaahdaanna mararka qaar baa dadka qaar iskaga dhex darmaan markay iskaga dhex darmaan baa laga yaabaa mid wixii ou lahaa ka kale inuu siiyo ayb waxa marka la kala saarayo kutubtani lagu kala saarayana taas weeyaan ayb marka qofku baabkan marka wuxuu ku bilaabay laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixdaa halaath qaala xadaanaa axmed bnu cabdata adabiyu qala xadaثna xamaad bnu زaydi can yaxya bni saciidi wahuwa alansaariyu wa yaxya bnu saciidin alansaari can abi umamata bni sahli bni xunayf ana cusmaana bna cafaana ashrafa ywma اdaari cusmaan wou soo qooraansaday oo madaxiisuu kor usoo qaaday yowma addaari maalintii yowmu daar yowmu daar waa maalinta ay nimankii fitno wadayaalka ahaa cuhmaan gurigiisa ay hareereeyeen cuhmaan bay gurigiisa hareereeyeen waa kasoo bixi waayey markii dambena gurigiibay intay ugu dhaceen bay ku dileen dayib nimankaana de markaas ay sidaas samaynayaan iyagu gaalo maxdiya maynan ahayn oo markaa yacnii cuhmaan baa qalad galay munkar zuulin ayaa baabkaas meeshaas ay ka gashay dayib maalintaa marka yowmu daar ayuu cuhmaan soo qooraansaday faqaala wuxuu yidhi anshudukum billaahi alla ayaan idinkaga dalbanayaa yacnii allaan idinku dhaarinayaa waay ataclamuuna ma ogtihiin ana rasuula allahi sal l ly slama nebigu qaala inuu yidhi laa yaxilu dami damu mri'in muslimin ilaa biixdaa halaad qof muslima dhiiggiis xalaal ma ahan saddex arrimood maahane zinan bacda ixsaanin zaanin zino bacda ixsaanin dhacday qofku marka uu muxsan noqday kadib waa soo marnay aw irtidaadin ama noqosho bacda islaamin islaam ka gadaale qofku inuu diinta ka baxo oo kufri bawaaxa marka uu la yimaado diintii ka baxo ayb aw qatli nafsin ama naf dilideed bigayri xaqin xaq la-aan uu ku dilo naf inuu gooyo muslimada xaq la-aan uu ku gooyo fa qutila bihi waa loo oo markaa loo dilo fa wallaahi baan ku dhaartee maa zanaytu anigu ma zinaysanin buu yidhi fii jaahiliyatin walaa fii islaamin jaahiliyadii dhexdeedana kuma zinaysanin qabla alislaam islaamkii dhexdiisana kuma zinaysanin wala rtadadtu diintiina kama noqonin mundu baayactu rasuula allahi sal l slam intaan nebiga la ballantamay diin kama laabanin walaa qataltu nafsa nafna ma dilin alatii xarama allaahu alla ou xarimay fabima taqtuluunii maxaa igu dilaysaan marka saddexdaa baa nebigu uu yidhi arrintaa ma ogtihiin haa saddexdaa midna maahi maxaa iga rabtaan buu yidhi marka oo a igu dilaysaan arrintaa markaa damaynan kaga joogin ma aynan kaga joogin intay guriga ugu soo dhaceen bay marka dileen isagoo weliba la difaaci karo su-aal baa qofku isweydiin karaayo wuxuu isdhihi karaa ee saxaabadii miyaynan joogin maxay dadkan uga difaaci waayeen ayaa imaan karto ishkaal ah awalan saxaabada agtarkooda ma jooginoo waqti xaj bay ahayd cuhmaan radia allahu canhu waxaa la dilay siddeed iyo tobankii dulxija waa markii xajka saal looga baxay maalmo yar kadib intooda badan marka halkaasi xajkii bay jireen wax yar ayaa joogay ee cuhmaan isaga laftiisana ciidan makuu soo dirnaa makaa celinaa nimankan baa la yidhi isaga ayaa marka wuxuu yidhi aniga cid dartay loo dili maayo isaga marka xaqii inuu isdifaaco ahaa isaga ka tanaasulay ayb nebigana sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ku sheegay shahiid inuu yahay oo markii buurtii uxud ay gilgilatay waa kii yidhi uhbut sugnaaw buu yidhi uxudu inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaani labada shahiid marka waa cuhmaan mid ka mid a midna waa cumar radia allahu canhu sidiiquna waa abu bakr ayb nebiguna dawaabay isaga rasuulka sal lla ly slam buurtaa marka markay gilgilatay nebigu sidaa uu yidhi waay iyo axaadiid kaleo nebigu uu tilmaamay cuhmaan in dad ay dili doonaan oo arrintaana ay fitno weliba muslimka dhexdiisa ay ku noqon doonto ayb marka cuhmaan haddii dad ay u dilayaan marka diin ahaan oo ajar aad ka heshaan ay isleeyihiin cuhmaan yacnii oo khaliifatu raashid ahayo isagoo nool jannada loogu bishaareeyey meeshaas waxaad uun ka fahmaysaa shubhadu meesha ay qofka gaarsiin karto inay aad meel halis u ah ay tahay qofka hadda jooga arrintaa waxaa laga yaaba inuu la yaabo uu yidhaahdo war waxaan say ku dhacday shubha intaas gaarsiisay adiga iska ilaali shubha adiga inaad shubha ku dishid qof muslima wax aan la hubin inaad ku dishid adiga uun iska ilaalin ayb dhiigga muslimkaa marka xurmuu leeyahay ayb qaala wafi lbaabi can ibni mascuudi wacaaishata wabni cabaasin qaala hada xadiidu xasan qaala warawaa xamaad bnu salamata can yaxya bni saciidi hada alxadiida xamaad bnu zayd buu kii hore ahaa hadda xamaad bnu salamana waa ka wariyey farafacahu xadiidkii waa rafciyey isagana oo xamaad buu ku raacay kii hore warawaa yaxya bnu saciidin alqaطaan isagana waa wariyey wagayru waaxidin iyo mid keyrkiis can yaxya bni saciidin yaxya bni saciidin alansaari buu ka wariyey hada alxadiida xadiidkan fawaqafuuhu yaxya bnu saciidin alqaطaan iyo qoladaa kale way waqfiyeen oo walam yarfacuuhu nebiga maynan gaarsiinin uma koriyeen qaala waqad ruwiya hada alxadiidu waa la wariyey min gayri wajhin waj wax ka badan can cuhmaana can الnabiyi salى اllahu alayh waalihi wasalam marka wuxuu rajaxayaa riwaayaadka in nebiga xadiidka uu gaarayo ayb qaala baabu maa jaءa fi taxriimi اdimaai waاlamwaal wixii ku yimid dhiigga xaaraantinimadiisa dhiigaga iyo maalyaalka amwaasha qaala xadaanaa hanaadu wahuwa hanaad bnu sariy qaala xadaanaa abulaxwas wahuwa salaamu bnu sulaym can shabiib bni garqadata wahuwa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can sulaymaana bni camri bni اlaxwas wahuwa sulaymaan bnu camr bni اlaxwas aljushamiy alkuufiyu maqbuul rawaa lahu asxaabu kut rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca ayb can abiihi abihi marka waa camr bnu camru bnu laxwas aljushami qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo fii xajati lwadaac xajat lwadaaci linnaasi dadka ku dhahayo ayu yowmin hada maalinkee weeyaan kan qaaluu yowmu lxaji lakbar waa maalintii xajka weynaa maalintiisa qaala faina dimaa'akum dhiiggiina wa amwaalakum maalyaalkiina iyo wa acraadakum iyo sharafkiinaba baynakum dhexdiina xaraamun xaraam weeyaan ka xurmati yowmikum haadaa maalinkiinan xurmadiisa oo kale fii beladikum haadaa beledkiinan kana dhexdiisa alaa laa yajnii jaanin alaa hoy laa yajnii yacnii ma jinaayeeyo oo jinaayadiisa ma xambaarayo jaanin ku jinaayo sameeyey ilaa calaa nafsihi nafsadiisa unba ayuu u xambaarayaa yacnii jinaayo qof galay qof geystay naftiisa korkeeda unbuu jinaayadii ku geysanayaa alaa hoy laa yajnii jaanin calaa waladihi mid jinaayo geystay jinaayada uma soo jiido calaa waladihi cunugiisa ninbaa qof dilay qof buu gacan ka jaray ilmihiisa markaa yacnii loo qabsan maayo isagaa la qabsana ayb walaa mawluudun ku yacnii la dhalayna calaa waalidihi ma jinaayeeyo oo jinaayo uma soo jiido cunug baa dhibaato geystay aabbihi marka loo qabsan maayo oo yani loo jinaayeyn maayo jinaayadii marka aabbihi ma gaarayso ayb oo isaga loo qisaasi maayo waa fal ou geystay wiilkiisa ayb alaa ina shaydaana shaydaanku qad ayisa waa quustay min an yacbudahu min an ya min an yucbada in la caabudo ayuu ka quustay fii bilaadikum bilaadiina dhexdeeda lagu caabudo haadihi tan a abadan weligeed walaakin sayakuunu lahu daacatun ayaa u ahaan doonto daaco in laga la la adeeco fii maa taxtaqiruuna waxa aada yaraysanaysaan min acmaalikum acmaashiina ah fasayardaa bihi waa ku raalli noqonayaa isagana intaas shaydaankii marka waa ka quustay dhexdiina jasiirati alcarab in lagu caabudo laakiin muxuu ku dadaalayaa muxuu helayaa laakiin daaco oo daacada marka dadkii muslimiinta ah inay shaydaan u hoggaansamaan ay adeecaan ee daacadaasi marka maxay ku dhacaysaa weliba waxyaabo aada isleedihiin ma dhib badna laakiin dhib badan shay idinku aada yaraysanaysaan oo dembi yar waayo aada isleedihiin laakiin dhib badan intaana shaydaan waa ku raalli noqonaya lugooyadaas ayb dadku qofku marka inuu aada iskaga ilaaliyo waay waxyaabaha marka dunuubta la fududaysanayo la yaraysanayo inuu aada qofku iskaga fiiriyo ayb shaydaankuna da dadka agharkiisa waa adeecayaan wax yar maahan walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin wax yar oo mu'miniinta ka mid a ayaan raacin ee dadku intii intooda badan waa u hoggaansan yihiin ayb qala wfi اlbaabi can abi bakrata wbni cabaasi wajaabirin waxidyaami bni camrin الsacdiy qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala warawaa zaa'idatu can shabiib bni qarqadata naxwahu walaa nacrifhu ila min xadiidi shabiib bni qarqada xadiidku isaga unbaa udubdhaxaad u ah sanadka qaala baabu ma jaءa laa yaxilu limuslimi an yurawica muslima baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid laa yaxilu limuslimin qof muslima uma xalaal aha an yurawica inuu argagixiyo musliman qof muslima inuu cabsi geliyo ou argagixiyo ka nixiyo yacni uma xalaal aha qaala xadaanaa bundaar wahuwa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qaala xadaanaa bnu abi di'bin qaala xadaanaa cabdullahi bnu saa'ib bni yaziid huwa cabdullahi bnu saa'ib ibni yaziid alkindiyu abu muxamed almadaniyu wahaqahu الnasaa-iyu can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama laa ya'kud axadukum midkiin yownan qaadin casaa akhiihi walaalkii ushiisa yownan qaadin laaciban isagoo ciyaarayo jaadan isagooy dhab ka tahay marka laaciban jaadan labada maxaa meesha laysugu keenay waxaa loo keenay macnaha waxay tahay laaciban waa iska ciyaarayaayo inuu wax ka qaato ma rabo oo wax ka xado dhankaa yacni inuu wax ka xado ma rabo dhankaas waa ka ciyaaraya laakiin inuu cabsi geliyo ama walwal ku abuuro ama ou naxo laakiin waa rabiyaayo waa u qasdayaa laaciban jaadan marka laaciban dheedheeshu xaggay ka imaanaysaa maalkan ushaan uu ka qaatay ma rabo inuu ka xado jaadanna xaggay ka imaanaysaa inuu naxo ayuu rabaa waa u qasday oo ninkan nixita inuu ka nixiyo nixintiisa waa u qasday labadaas macnaha saas weya faman akhada qofkii qaado casaa akhiihi walaalkii ushiisa falyaruddahaa ilayhi ha u celiyo waxba yaanu ku dhibin alaab buu ka qaadayaa aada qaali ugu ah qofkii waa wareerayaa marka waa walwalayaa maantana waa xaggaan u carar xaggaan u carar mar damba wuxuu leeyahay marka hoo qaado waa kugu ciyaaraya waa kugu ciyaarayo alaabta inuu ka qaato ma rabin laakiin waa u qasdayo inuu argagax geliyo u qasday marka xadiidka macnihiisa sidaas a waxaa uu diiday haddii marka intaa la diiday argagax ka weyn maxaa umalaynay marka haddii la diiday intaas ee la yidhi usha intaad ka qaado intaad ku ciyaarta hadhow ood usoo celinayso kor iyo hoos ma xalaal aha mana bannaana haddii la yidhi wixii kale ka weyne isagii ama in qori ama in qori lagu taago ama yacni laga sa si kale loo argagixiyo min baabi awla ama la dilaba ama la dilo ayb qal wfi اlbaabi can ibni cumara wasulaymaana bni surad wajacdata waabi hurayrata qala hada xadiidu xasanu غariib wla nacrifhu ila min xadiidi bni abi di'bin wasa'ib bnu yaziid lahu suxbat cabdullaahiga aabihi sux buu leeyahay qad samica min الnabiyi slى اllahu alayh ali wasalam uu ka maqlay wahuwa gulaamu isagoo yar qubida الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nabiga waa la oofsaday wasaa'ibu saa'ibna ibnu sabci siniin toddoba jir uu yahay wa abuuhu yaziid bnu saa'ibna huwa min asxaabi nabiyi sal ll ly slam saa'ibka aabihii yaziid yaziid bnu saa'ib isaguna asxaabta nebiguu ka mid ahaa waqad rawaa can اnabiyi salى اllahu alayh wali wasalama axaadiida nebigana axaadiid buu ka wariyey qaala baabu ma jaءa fi ishaarati اrajuli calى akhiihi bاsilaax baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii ishaarati rajuli qofka ku ishaaridiisa iyo ku fiiqidiisa calaa akhiihi walaalkii uu ku fiiqo bisilaaxi hub inuu hub ku taago ama qori ama bastoolad ama middi ama wax markaa yacni wax dilo inuu ku fiiqo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu sabaax alcataar alhaashimiyu wahuwa hiqatun qaala xadaanaa maxbuub bnu lxasan ayb maxbuub bnu alxasan magaciisa waxaa la yidhaha moxamed maxbuubna waa naanays ayb moxamed bnu lxasan ibni hilaal ayaa la yidhaha saduuqun fiihi liin rawaa lahu lbukhaariyu fii saxiixihi watirmidiyu bukhaari hal xadiisuu ka wariyey ninkan waana maqruun isagoo ah hal xadiid oo kitaabul axkaam ku jiro ayuu ka wariyey oo maqruun weliba ancam oo nin kale uu la lamaaniyey ayb ibnu xajar hudda saariga sidaasuu ku yidhi ayb qaala xadaanaa khaalidun ilxadaa can muxamed bni siriin can abi hurayrata can الnabiy sal l slam qaal man ashaara calaa akhiihi walaalkii qofkii ku fiiqo bixadiidatin bir lacanathu lmalaa'ikatu malaa'igtii ayaa lacnado malaa'igtii baa waxay dhahayaan ilaahu naxariistaada ka fogee qofkaasi xagee marka naxariis ku arkaya tacaaliim marka dadku ay ka tageen waay meeqa u dhimatay waa kugu ciyaarayay keliya qori inta lagu fiiqfiiqo ama midi sidaa lagu caalcaaliyo oo dabadeedna markaa qorigii uu ku dhaco ama mididii gasho meeqaa u dhimatayna oo weliba dad isjeclaa xataa oo iyagu markaas aada isu jecelo inay qofku inuu ka ka qaatilkaa ninkan inuu dilo uunan rabin ayb tacaaliimtaas marka waa aada iyo aaday mujtamacii uga dhex maqan tahay fitnada ayaana keenayso haddii zamanku uu iska noqdo zaman dilkuba wax caadiya uu iska noqday dadku waxaa weeyaan kii yaraayna waa ku barbaarayaa ka weynna waa kusii weynaanayaa un waxba markaa de ma ma keenaysa ayb dembigaanad ogow aadka u daran qofku waxa uu ku geli karaa waa daqiiqada yar hadda in qof la dilaa ama kow laga siiyaa maxay qaadanay hal daqiiqay qaadanay ka yar weliba hal daqiiqa ka yaray qaadanay baashaas ordayso orodka badan oo marka aada riddana aadan soo celi karin yaad ridaysaa qofkii madaxay uga dhacaysaa kow waa dhintay adigii aakhiradaadii waa seegtay marka daqiiqadaas ilaahan ka ayb qala wfi lbaabi can abi bakrata wacaaishata wajaabirin qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib min hada اlwجhi yustagrabu min xadiidi khaalidin اlxadaa xadiidi khaalid gariib weeyaan ayuu ku yahay qaala warawaahu ayubu can moxamed bni siriin can abi hurayrata naxwahu walam yarfachu laakiin ma rafcinin wazaada fiihi wuxuu ku daray wain kaana akhaahu liabiihi wa ummihi walaalkiis ku hooyo ku aabbaba ha ahaadee yownan ku fiiqin hub ayb marka wain kaana akhaahu liabiihi wa ummihi tiibi wuxuu leeyahay ciyaarta ka dharla can shaa'ibati اlqasdi yacni qofkan waa ciyaar keliyau rabaa ninkan inuu dila ma rabo haddii xugunkeedu sidaa ay tahay oo weliba laba isla dhalatay saa ay ku tahay waxa kalena de waxaa weeyaan waa kasii daran tahay marka waxay tahay min baabi min baabi tanbiihi biladnaa cala alaclaa shay hoose ayaa lagugu baraarujinaya waxaana la rabaa wax ka weyn in lagugu tuso hub aada ku argag aada ku fiiqdo haddii lagu diiday inaad ku dhufato ama aada disho min baabi owlaahu xadiidka waxaa laga qaadanaya sidaas weeyaan qaala xadaanaa bidalika qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuba bihada qaala baabu maa jaءa fi الnahyi can tacaaqi الsayfi masluula baabu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baab yahay jaa-a ku yimid fi nahyi iska reebidda layska reebay can tacaaqi الsayfi seefta isa siinteeda in laysu dhiibo masluulan iyadoo galka ka baxsan seef galki ka baxsan in laysu dhiibo iska reebidda layska reebay iyadana waa qaab kale weeyaan oo dhiigga muslimka xurmadiisa lagu tusaayo qala xadaana cabdullahi bnu mucaawiyata aljumaxiyu lbasriyu qala xadaana xamaad bnu salamata can abi zubayr can jaabirin qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu reebay an yutacaada sayfu seefta in laysa siiyo masluulan iyadoo galka laga bixiyey qala wafi lbaabi can abi bakrata qala hada xadiidu xasanu gariibu min xadiidi xamaad bni salama warawa bnu lahicata ibn lahicana xadiidka waa weri hada alxadiida buu wariyey can abi zubayr can jaabir bni can jaabirin can bannata aljuhaniy can الnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam marka cabdullahi ibnu lahiica inkastoo uu sayulxifdi yahay hadda laakiin riwaayadan cabdullahi ibnu wahabaa ka warinaya dhib male ko haddana waa la mutaabiciy qaala waxadiidu xamaad bni salamata cindii asaxu laakiin xadiidka xamaad ayaa agteeda asaxnimo badan marka xadiid xamaad ibni salama iyo cabdillaahi ibni lahiica maxay isku khilaafsan yihiin waxay isku khilaafsan yihiin ibnu lahiica riwaayadiisa adkhala bayna jaabirin wanabiyi sala allahu alayh waali wasalam ayuu wuxuu dhexgeliyey bannat aljuhani ayuu dhexgeliyey riwaayadii hore laakiin jaabir baa nebiga toos uga warinaya khilaafku intaas wa idinka ma idin taalme ya an yutacaaqa sayfu masluulan ma idin dhigaayo masluulan ma dhigaayo intan dambe wa fil baabi iyana maya masluulan waa qalad in laguna ku dara an yutacaaqa sayf sayf in laysu dhiibo u nebiga reebay waaba macno aan sax ahayn xaaladani oo kale marka waa xaala marka waa jumladii ku xiran iyada la-aanteed marka ma la fahmi karaba jumladii nacam xaaladu inkastoo ay fadlo iska tahay naxwo ahaan oo cumdo aynan ahayn markay leeyihiin waa fadla cumdo maaha waxay ka wadaan jumlada un marka aas-aas uma aha mubtadaya khabar iyo jumlo waa dhismi karaa xaalo la-aan yay ka wadaan maaha xaaladu macno male kama wadaan ayb bal usuululfiqiga marka mukhasisaadka iyo laga hadlayo xaalada iyo yacni bedelulbacdi min alkulliga iyo nactiga iyo awsaafaa laysku dhahaa wasfigaasina marka waxaa weeyaan wuxuu keenayaa baabulitlaaq iyo itlaaqa iyo qeydka marka laga hadlaayo waxbaa lagu qeydaa iyada xaalada lafteedana sow lama dhaho wasfun lisaaxibihaa qeydun licaamilihaa qeydun licaamilihaa maxay tahay marka iyada wixii itlaaqnaayay qeydeysaa waay wax weyn baa laga faa'iideysanaa marka ayb waxaa laga yaabaa marka makiinadda inay ka go-day un dhinac meel geeska ah noocaas ayb ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man salla subxa subaxa qofkii tukado fahuwa fii dimat illaahi ilaahay magantiisuu ku jiraa qaala xada marka yaan loo bambixin qaala xadaanaa bundaar qaala xadaanaa macdiyu bnu sulaymaan wa huwa abu sulaymaan saaxibu طacaam daciifun ayb wa kana caabidan rawaa lahu tirmidiy wabnu maaja qaala xadaanaa bnu cajlaan can abihi can abi hurayrata can اnabiy sal l slama qaal man salla subxa subaxa qofkii tukada fahuwa fii dimat illaahi buu ku jiraa ilaahay magangelyadiisa falaa yatabicannakum allahu ilaahay younan idin raacin idinku raacin bishayin shay min dimatihi dimadiisa xaggeeda yaanu idinku raacin shay yacnii ilaahay iska ilaaliya inuu wax idin raacdo oo dimadiisii magantiisii aada wax ku wax u dhibteen in marka allah uu idiin idinku dabagalo yaynan taasi dhicin oo iska ilaaliya ha u banbixinina qof salaad subax tukaday ha dhibinina macnaha saas qaala wafi lbaabi can jundub wabni cumar xadiidkan sanadkiisa hadda dacfi baa ku jira laakiin riwaayaad kala duwan uu ku yimid waana saxiix ayb oo isnaadkan dacfi ha ku jira laakiin asaaniid kaloo waxaaba jirta iyada sideeda saxiix u ah ayb oo markaa qaarkeed min xadiidka jundub weliba waxaa wariyey muslim oo xadiidka muslim boobu ku jiraaba ee hadda sanadkan tirmidi baa dacfigan uu ku jiraaye xadiidu jundub fii saxiixi muslim ishkaal baa imaan kara waxaa la dhihi karaa dad badan baa jiro oo dad salaad subax tukaday jamaaco ku tukaday dhibay haddana aan waxbaa laga arkin ilaahay marka magangelyadiisa ninkii taabtaa soo in wax laga arka ma ahayn ee annaga un baan wax ka arkaynin maahana dabeyna waa waxa weeyaan wax ka arkidda qofkani adiga qaabka ilaahay u ciqaabayo isagaa yaqaano oo uga aarsanayo adiga keliya haddaad ka aragta marka waa nool yahay un keliya inaad fiirisa maaha dad nool oo waxaa jira laakiin nolol aan macno lahayn noolaa jiro bal qofka haddii awal ou hanuunsanaa ee intuu dulmi qof ku sameeyo dartiis hidaayada looga qaato maxaa u dhiman ninkaas oo ciqaaban maxaa la sugaa oo ciqaaba u dhiman ciqaab ka daran ma leh in ilaahay qalbigaaga uu leexiyo walidaalika dadkii fiicnaa waxay dhihi jireen rabbanaa laa tusiq quluubanaa bacda id hadaytanaa waa cuquubo qofka la ciqaabay midda ugu daran keliya uun ninkii in la dilo ama inuu dhinto keliya uun in la arkaa qasab ma ahan ishkaalkaas marka culimada saasay uga jawaabaan ayb salaadii subaxna marka shaciira min shacaa'ir اlislaam waayo dee qofka ilaaliyaa munaafiq inuunan ahaynaa muuqanayso nacam ayb inuusan munaafiq ahayn baa muuqanaysa wixii shacaa'ir islaam oo dhanna noocaas oo kale un weeyaan qala wfi lbaabi can jundub wbni cumar qala hada xadiidu xasanu gariibu min hada lwajhi qaala baabu maa jaءa fi luzuumi اljamaacati jamaacada laasimitaankeeda wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay asbaabta marka ama fitnada waxaa ka mida tafaruqa tafaruqaa ka mida tafaruqu lanna wuxuu keenayaa isdil isagaa marka dambe dilku wuxuu ka bilaabana horta tafaruq tafaruq markau dhaco waa laysnacaa marka laysnacana waa laysbanaysana ilaahay waa ka dhahaya qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha عlyكم عdاbا mن فوqكم أو mن تحتi أرجلكم أو ylbسكم شhyعا ويذiqa bعضكم بأسa bعضi وayuذiqa bعضكم بأسa bعضi qaarkiin inuu dhadhansiiye qaarka kale baaskooda iبن cabaas wuxuu yihi ay ylbسكم شhيعا ay فرقا وأحزاabا ilaahay wuxuu cadaab idinkaga dhigi karaa koox koox inuu idin qaybiyo يukفir bعضهm bعضا qaarkood qaarka kale ay gaalaysiiyaan uma yaqtulu bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale ay dilaan waa dhowr tallaabo marka marka hore waxaa laysku khilaafaa nixlada iyo ictiqaadka kadibna marka waxaa ku xiga marka marka koox koox la kala noqdo kooxba kooxda kale inay ama gaalo waayo dhahaan ama munaafiqiin waayo dhahaan oo alqaabtii sharciga ahayd ay dul saaraan alqaabta sharciga marka laysdul saarana waxa ku xigaa waxay noqonayaan un in laysku fuliyo marka wixii alqaabtaasi ka dhalan jiray ayb dadkii marka waa isbanaysanayan qoladan qoladan dhiiggeeday banaysanaya kuwan kuwan dhiigooday banaysanayaan marka waxa ugu roon marka waxay tahay qofka luzuumu ljamaaca muslimka inuu laasimu ku dhex jiro jamaacada laba mafhuum ayay leedahay oo ugu waaweyn ama dhowr macnoba waa lagu macneeyaa shaatibi ictisaamka kitaabkiisa alictisaam shan macno ayuu ku macneeyey jamaacadu mararka qaar waxay noqon kartaa asawaad lacdam sawaad lacdamku waa muslimka inaad ku dhex jirto asawaad lacdam ayb sawaad lacdam weliba haddii muslimku de markaasi fidno iyo dhibaato haysanin oo maamul ay leeyihiin kaas inaad ku dhex jirtaa aljamaaca waa la dhahaa waxaa kaloo aljamaaca la yidhaahdaa saxaabadii yacni iyo waxay ku taagnaayeen aljamaaca bimacna saxaaba in laga wado macnuhu marka waxay tahay luzuumu ljamaaca marka waxay noqonaysa saxaabada dariiqooda in la laasimo ilaa badbaadada iyagay ku jirtaa dariiqoodii macnaha saddexaadna waxa uu yahay ahlu cilmiga ahlu cilmiga mujtahidiinta ah in marka masaa-isha fataawada u baahan sharciga ee xawaadidta dhacayso dadka ahlu cilmiga ahlu ijtihaadka in looga dambeeyo oo iyaga meeshay isku raacaan aan laga leexanin lianna ijmaacii ummadda waa xuja soo maaha xadiidkana wuxuu ah ummaddu laa tajtamicu ummatii calaa dalaala xadiid baa macnahaas oo kale laha ummadaydu baadi ku kulmi mayso marka la jamciyaano xadiidkaas waa xasan marka ijmaacuna muxuu ku dhisan yahayna mujtahidiinta ummadda oo mas'aladii ku ijmaacdo masale xaadiida sharciya iyagu markaa ku ijmaacaan ayb adu macaanidaasaa marka ugu muhiimsan ayb midda marka way dhici kartaa waana suuragal in la waayo jamaacada maamulka iyo nidaamka ku tacalluqdo mararka qaar haddii laakiin la waayo midaasi qofka tee ku xirmayaa marka wuxuu ku xirmayaa marka ijmaaca ahlu cilmiga waa inuu markaa daba socdaa ijmaacaas ahlu cilmiga markaa inuu daba socdaa laga rabaa ayb qaala xadaanaa walidalika cabdullahi bn lmubaarak markii la su-aalayna waa kii yidhi jamaacada yaa waayo xadiidka uu sheegay abu bakar iyo cumar buu yidhi ee waa dhinteenaa la yidhi abu bakar iyo cumar markaasuu wuxuu yidhi abu xamzata sukari jamaaca maxamed ibnu maymuun nin la yidhaha abu xamzata sukari dadkaan hadda jooga ninkaas ayuu jamaaco ku sheegay keligiis ninkaano ninkaasuna wuxuu ah nin sunnada aada ugu fiican oo ku dadaalo axaadiidtana wariyo kuna dhaqmo sunnada ayuu ahaa ibnu mascuudna waxaa laga wariyay aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdaka jamaacada wixii xaqa waafaqaa la yidhaha wain kunta waxdaka wain kunta waxdaka mubaalagaa ku jirta dabcan qofku maahan inuu marka ka fahmo caalamka dhan adig kaliga ayaa xaq haysato ummadda kalena baadi bay taagan tahay maya saas ma aha waa dhici kartaa adigu meel aada joogto inaad ugu roon tahay suuragal laakiin bimathaabati caalamka dhan dadka dhan waa baadiyeysan yihiin aniga keligay baa hanuunsan waa meesha dhibkaba ka imaado haddana weliba qof aan aqoon badnayn markuu arrintaas galo waa dhibaato aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdaka hadda xaqii ma taqaanaa adigana qof cilmigiiba bal yacni ama bilaaw ku ah ama aan aadba u aqooninba ama meel cilmigii miftaaxiisii xataa aan haynin haddii uu yidhaahdo anaa xaq ku taagan see adii xaqa ku garatay way dad badan waa arkay marka yacni masaa-isha aadka loogu dhiban yahay kamid tahay tan waxaa kaloo ka mid a fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila llahi warasuula la yidhi nin kasta saas waa ku dhahay farudduuhu ila llahi warasuuli amarkaas yow muwajah yow ku socdaa harta qofkii u celin karo masaa-isha kitaabka iyo sunnada waana ahlu cilmiga alimaamu alqurtubi fii tafsiirihi saasuu leeyahay haddaa adigu tiraahdid marka farudduuhu ila llahi warasuuli la yidhi waana u celiyey saanna waayo xaqa ee wax badan baad qoraysaa markaas muqadamaad tiro badan baad wadaa natiijada ka dhalanaysaana natiija marduudow maba amarkaasi adiga maba ahan qofku ku socdaba qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa nadru bnu ismaaciil abulmugiira wa huwa alkuufiy اlqaas laysa bilqawiyi can moxamed bni suuqata wa huwa abu bakrin alkuufiy اlcaabid hiqat mardiyun can cabdillaahi bni diinaar can ibni cumara qaal khadabanaa cumaru cumar ayaa noo qudbeeyey biljaabiyati jaabiya meesha la yidhahdo jaabiya marka waa meel dimashik xaggeeda u dhow oo hadda meeshan la yidhaahdo joolaan ayay u dhowdahay ayb qaryatun min acmaali joolaan weeyaan joolaanna dimashik afartan bay u jirtaa meelahaas ama lixdan aa dhulkan hadda yahuuddu haysato ayb ayb meel meeshaasuu noogu qudbeeye buu leeyahay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas dadow inii qumtu fiikum waan istaagay buu yidhi aniga dhexdiina ka maqaami rasuuli llahi sal l slama fiinaa nebiga dhex istaagid ou dhexdeenna naga dhex istaagay oo kale ayaan dhexdiina idinka istaagay ayb qaala wuxuu yidhi uusiikum biasxaabii asxaabtaydaan idinku idin idinku dardaarmaya uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum yani cumar markaa wuxuu leeya nebigii wuxuu yidhi asxaabtaydana asxaabtayda yaan idinku dardaarmayaa inaad yacnii jeclaataan manhajkooda iyo dariiqoodana qaadaan uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum midda labaad markaa makhduudaadka kuma soo aroorin midda labaad hal xaba bisaa ku taal ee wuxuu ka sugay markaa nuskhada mubaarak foori iyo inta badan xadiidka meelaha lagu takriijiyey oo dhan uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ayaa ku taala uma yafshu lkadibu beenta ayaa faafayso xataa yaxlifa arajulu ilaa qofka uu dhaarto walaa yustaxlafu lamana dhaarsanayo dhaartii buu la soo boodaya cid dhaarsanaysaana ma jirto wayashhad ashaahidu kan markhaati kacaya markhaati kacaya walaa yustashhadu mana laga markhaati dalbayo alaa laa yakluwana rajulu nin yousan la qaali noqonin bimra'atin haweeney ilaa kaana lama qaali noqdo ilaa kaana haaliahuma shayطaanu kooda saddexaad waxaa ahaanaya shayطaan ilaa kaana shayطaanu wuxuu noqonayaa haaliثahuma calaykum biاljamaacati jamaacada laazima wa iyaakum wاlfurqata waxaan idinkaga digayaa furqada iyo kala taga ayb faina shayطaana shayطaanku maca alwaaxidi midka ayuu la socdaa halka qof wa huwa min alithnayni abcadu laba waa ka fogaansho badan yahay ayb man araada qofkii doono buxbuuxata aljannati jannada dhexdeeda inuu dego qofka rabo falyalzami ljamaacata jamaacada ha laazimi man sarathu xasanathu xasanadiisu qofka ay farxad gelinayso wasaa-athu ay xumaysay sayi-atuhu xumidiisana ay xumaynayso xumaan ku hayso fadalikum lmu'minu kiinaasaa mu'min ah yacnii ninka waxa fiicanina ay la fiican yihiin waxa xunna ay la xun yihiin waa qof iimaan ku jiro yacnii xumida uu samaynayo waa la xun tahay lama fiicno ayb markaa dee bidcada qofka markuu samaynayo xumaan buu samaynayaa laakiin lama xuno waa la fiican tahay ma gelaya marka middaani bidcadu waa xun tahay shay xun waayo shirkiga iyadaa ku xigto haddana qofka markuu bidcada samaynayo lama xuma oo diinowba u samaynayayo diinow u haystaa ayb miyaynan saas ahayn marka waa meesha la leeyahay marka macsida iyo bidcada macsidaa iyo iyo bidcadaa daran bidcada ayaa labadooda daran leanna macsidu qofku waa la xun tahay qof mu'min oo iimaan ba leh ayb laakiin bidcadu ma la xumaanayso ayb xadiidka marka calaykum biljamaacati waay maxalu shaahidka jamaacada ogaada oo laazima meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa waxa fidnada keeno furqada iyo tafaruqu inay tahay marka haddii muslimiinta tafaruq dhexdooda uu yahay tafaruqaasi qofku inuusan mid meelna ku biirin meelna inuusan ku biirin maxaa laakiin laga rabaa qof muslima haddii uu ka dalbado tacaawun sharci ah inuu la tacaawuno waxaas ilaahay jecel yahay watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan tanna waa la yska reebay tafaruqa ayb labadaa marka inay kala soocayiin qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi waqad rawaahu ibn اlmubaarak can moxamed ibni suuqata aka ibn اlmubaaraka mutaabiceeyey nadr bnu ismaaciilka daciifka ahaa waqad ruwiya hada اlxadiidu min gayri wajhin can cumara can الnabiy sal ا l slam qala xadaana abu bakr bnu naaficin اlbasriy qala xadaana almuctamir bnu sulaymaan qala xadaana sulayman اlmadiniy waa sulayman bnu sufyaan altaymiyu اlmadaniyu daciifu rawaa lahu tirmidiyu faqad can cabdillahi bni dinar can ibni cumar ana rasuula اlahi sal l slama qaala in allaha alle laa yajmacu ummatii ummadeyda ku ururin maayo ow qaala ummata muxamedin sala اllahu alayh ali wasalam moxamed ummadiisa calaa dalaalatin baadi korkeed ma iskugu ururinayo kulligood wayadullaahi ilaahay gacantiisa cala aljamaacati bay ahaatay jamaacada korkeeda waman shada qofkii gaar noqdo gees u baxo oo ummaddii gees kaga baxo shada ila naari naarta ayuu gees ugu baxay xaggeeda qaala hada xadiidun gariibu min hada alwajhi xadiidkan marka duruq badan ayuu ku yimid aad u fara badan marka la jamciyo duruqdaasna ee xadiidku marka xasan ayuu ku noqonaya duruqdaa marka mid kastaa dacfi kama marna haddana marka laysu geeyo marka waxaa weeyaan xoog bay yeelanaya qaala hada xadiidu gariibu min hada اlwajhi wasulayman اlmadiniyu huwa cindii sulayman bnu sufyaan qala wafi lbaabi can ibni cabaasin qala xadaana yaxya bnu muusa qala xadaana cabdالrazaq qala akhbarana ibrahimu bnu maymuun huwa saaq saduuqun can ibni طaawuusin can abihi can ibni cabaasin qala qala rasuulu lahi sal l slama yadu llahi maca aljamaacati ilaahay gacantiisa jamaacaday la jirtaa qaala hada xadiidu xasanu gariib laa nacrifuhu min xadiidi bni cabaas ila min hada اlwajhi hada akhiruhu wallah aclam wsala اllah wslama cla nabiyina mxamed